halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka sagaaliyo afartanka mitriban hirarka fimid magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa talaado siddeed iyo tobanka bisha agost sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdi sandheere
arrintii waxay noqotay inay dadkii soomaalida oo xisaabsan mise soomaalida magaalada socdo oo nuuxaayo uu khamiis qabo haddii wax adiga calaamad lagu garanayo hadday diin tahay hadduu khamiis qabo jimca tahay mise hadday dumar tahay magaalada ka socto oo ay gaari mise lug ay ku socoto lacaayo
kaasi waxa uu ahaa yuusuf xaaji oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada st cloud gobolka minnesota dalka maraykanka oo ka hadlaya xiisada ka jira magaaladaasi qodobada kale ee dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
waa mashaariic tallaalka xoolaha ah oo ka socda soomaaliya iyo sida arrintaasi ay uga qayb qaadan karayso dhoofinta xoolaha ee dalka maraykanka oo raashiya ku eedeeyey in uu martigeliyey sarkaal reer iiraana oo qaramada midoobay ay hore uga mamnuucday inuu socdaalo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaane marka horese warkii caalamka
uguiraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay tiro kalena oo goobta jooga way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay agaarka goob caana oo lagu dalxiiso bartamaha magaalada bangkok qaraxaasi ayaa waxaa isniintii xalayto ahayd lala eegtay isgoosyo waddo ganacsi iyo weliba dalxiis oo ay ku yaalaan hoteello iyo dukaano kaamarooyin ayaa duubay wakhtigii qaraxaasi uu halkaasi ka dhacayay oo ay marayeen baabuur iyo mootooyin xarunta caafimaadka ee erowin medical center ayaa waxay sheegtay in laba iyo toban qof ay xaruntaasi ku dhinteen halka lix kalena ay cusbitaalka weyn ku nafbaxeen iyadoo la sheegayo in dhaawacana uu ka badan yahay boqol qof saraakiisha tailan ayaa waxay sheegeen in aanu shaki ku jirin in qaraxaasi uu ahaa mid lala beegsaday in dadka lagu laayo dhaawacna loogu geysto dalxiiska dalkaasi ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi oo ah gacanka hadalkii ugu daraa ee soo mara caasimadda bangkok tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii oo isku horimaad u dhexeeyey dibadbaxayaal ka dhana dowladda iyo ciidamada ammaanka oo toddobaadii socday ay sababeen in ay dhintaan in ka badan sagaashan qof
burburka wax la rumaysan yahay inuu qeyb ka yahay dayuuraddii rakaabka ee dalka indonesiya taasoo ay saarnaayeen afar iyo konton qof ayaa laga helay gobolka papwa dayuuradda ayaa xaddii burburtay iyadoo ku dhex duulaysay jawi aada u xun saraakiisha ayaa sheegay in dayuuradda dayuurad kuwii baadhista ka qayb qaadanayay ka mid ihi ay isniintii shalay aragtay walxa burburay kadibna kooxihii baadhistu ay isku dayeen inay goobtaasi gaadhaan ma cadda in cidi ay ka badbaaday burburkii dayuuradda iyo in kale
xiisado ayaa kasii kordhaya gacanka kuriya iyadoo kuriyada waqooyina ay bilowday in ay ku sii dayso dacaayado idaacadeed xadka ay wadaagaan labada dal dalka kuriyada waqooyi ayaa waxaa la sheegay in uu ka carisan yahay bilowga dholotusyo militari oo sanadla ah oo maraykanka iyo kuriyada koonfureed ay samaynayaan pyongyang ayaa waxa ay bilowday dacaayadahani kadib markii ay kuuriyada koonfureed iyaduna dib u bilowday sabtidii tallaabadaasi mid la mid ah markii ugu horreysay muddo hadda laga joogo toban sannadood kuuriyada koonfureed ayaa waxay bilowday dacaayadan xagga idaacadaha kadib markii laba askari oo ka mid a ciidamadeeda ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday iyagaoo howlo ilaalaa kaga jiray dhulka ka caagan militariga ee kala qaybiyay labada dal kuuriyada koonfureed ah ayaa qaraxaasi ku eedaysay kuuriyada waqooyi hase yeeshee pyongyang ayaa si xoogle u dafirtay madaxweynaha south sudan salfa kiir ayaa diiday inuu saxiixo heshiis nabadeed kaasoo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee muddada labaatanka bilooda ka socda dalkaasi go-aanka salfakiir ayaa waxa uu dhirbaaxo ku noqonaya wadahadaladii nabadeed ee dowladaha iyo ee ay dowladda iyo fallaagada ka soo horjeeda ku dhex marayey islamarkaasna dhexaadinayay ururka higaad ee dalalka bariga afrika dagaalka dalkaasi ka bilowday bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii kadib markii muran uu soo kala dhexgalay madaxweyne salfakiir iyo ku-xigeenkiisa riyak mashar qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaalku uu barakiciyey in ka badan laba milyan oo ruux oo badi ku barakacay gudaha dalka qaar kalena ay u carareen dalalka dariska ah qaramada midoobey ayaa waxa ay in ku dhow laba boqol oo kun oo qof oo qaxootiga ku quudisaa saldhig ay ku leedahay dalalka jaarka iyo waddanka gudihiisa
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanahay halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosida kaga imaaneysa washington magaalada sant cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ka jiro xiisado dhinaca isirka ku salaysan kuwaas oo u dhexeeya bulshada soomaalida iyo dadka caddaanka ee gobolkaas hore u deganaa haddaba rabshadahani ayaa waxa ay ka bilowdeen waxaa maxamed cabdi sandheere u weydiiyey yuusuf xaaji oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolkaasi magaalada hadda st cloud saddex sano hadda dad badan oo kasoo guray magaalada kale stadia maraykanka ah ka saabsan ku jiraan ohio laga soo guraayo siaro laga soo guraayo iyo hataa magaalada minneapolis oo noo jirto hal saac soomaalida magaalada kusoo badatay so dhibkii waxaa loo arkay in soomaalida badan kusoo bateen oo resourcekina yar yahay dadkiina ay iskaga maleeyaan in soomaalida meeshan dowladda maraykanka inay keenayen oo soo dhigahaan kasoo u keenaan meelaha kale ka keeneen dadkina waa ogtahay community ahaan baa meel loo tagaa soomaalida weligeena waxaa ahayn dad guura meelna meel barwaaqana waa u gurnaa magaalada magaalo oo hada weynaanayso hal saac minneapolis ku jirto waa shaqaalo badan ay qabtaa laga shaqeeyaal badan ay qabtaa oo laga shaqeeyo communitygana waa waa waa batay dadkina waa lasku batay dadka kale ajanabigan hadda loo nahay waxay u maleeyeen so resource inay magaalada ka yaraatay so arrintii waxay noqotay inay dadkii soomaaliya oo xijaabsanaysa soomaaliya magaalada socdo oo nuucayo dukamiis qabo hadii waxa adiga calaamad lagu garanayo hadday diin tahay hadduu qamiis qaba jimco tahay mise hadday dumar tahay magaaladaas ka socoto ay gaari mise lug ay ku socoto la caayo iraaq iyo idan al-shabaabna ay ku sheegaan dadka ay ku caayaan waa gartay
arrintii markay halkaas ahayd hadda waxay noqotay inaan isku bedesho caayinna ka baxday hadda waxay noqotay in gaariyadii gacanka hadal nacam hadal hadalka inta ka baxday hadda gacan soomaalida badita meeshay degan yihiin iyo xaafidahay degan yihiin loogu tala loogu tago loogu tago soomaali kalena ma degana afrikaan kalena waa jiraan oo isla degan yihiin but xaafadihii oo gaariyada iska yaalaan habeenkii oo guriga gaariyada laga jajabiyo oo labaatan gaari laga jabiyey habeen iyo xale iyo habeen horeba ee gaariyada laga jajabiyey oo si xun weliba looga jabiyo oon ma aha hadda you know wax muraayad laga jabiya maaha waa violence oo oo xoog weyn aada burbur aada la gaadhsiiyey yes waan gartay marka marka laga soo tago baabuurta iyo waxyaabaha kale iyo cayda waddada laysku caayayo ma jiraan wax dhaawac amaba maaragtay in gacan laysula tago qof soomaaliya amaba qof bulshada kale ah dhibaato loo geysto
kuwii oo dadkan ajanabigalan la degan horta way sheegteen waxay yiri nin wiiliya baa jira oo hadda ku jiro facebook oo hooyadii sheeganaysa in laga dilay oo sheegatay in soomaali dileen laakiin arrintaas run ma aha mama wiilka hooyadiis yar kale ay sheeganayso waa maama cadaan ah iyo wiilkeedana cadaan waaye waxay sheeganaysa wax been waa arrin oo run ama wiilka wax meel kale ku dhaawacan dad kaloo istagaaleen lakiin ayaga waxay rabto dadka in iska hor keento ma la xaqiijiya arrintaa oo oo oo wax hayt ahaan ee ka ka abuursmo meeshii ma la xaqiijiyey in ay waxa ay sheegaysaa inay run ahayn run maaha ayada ayakaba sheegeen maanta booliiska markaan la kulmay chiefka iyo meerka booliiska markaan la kulmnay maanta oo meeting la yeelanay magaalada st cloud way noo sheegeen arrintii wayna su-aalo badan ay dadkii weydiiyeen in dadkii oo facebook waxyaalaha badan ay kusoo qoreen oo waxyaala ka mid ah laga soo qoray in soomaalida oo open season ay tahay oo hunting season camal yani yani dadkii in togasho oo ahaan looga daba tegayo sida moogta xoolada waxay leeyihiin halkan america mise north american dhinacana oo oo midwestiga sanad kasta oo laba goor waxay leeyihiin wax xoola duurka laga raadsado oo lasoo togto so xoolaha camal laga dhiga soomaalida inoo yarkii su-aal waa la weydiiyey wuxuu meesha ugu qoray wuu wuu inkiray wuxuu yidhi ani kuma korin aniga mid kalena asagana wuu ku qoray wuxuu yidhi soomaaliya inaan dilno waaye asagana wuxuu yidhi niyahow waan xanaaqsanaa igama ahan hadalka inaan ku qoro laakiin waa iga noqotay micnaha wuxuu leeyahay waa waa xilligii eh, sida xayawaanka kale soomaalida loo ugaarsanayay oo loo yes ha, waan gartay eh, marka naam, wa- wa- naam.
wa- wa- waan gartay macnaha waxaa jira in labada dhinacba ay eh, m- wadaan eh, waxyaabo soofaynaya bulshada inteeda kale eh, oo nacaybka iyo waxyaabahaas eh, kaalin weyn ka qaadanaya Eh, haddaan wax kaa weydiiyo kaalinta hay-adaha amnigu ay arrintan ka qaateen adigu waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada shirar baad la galash- ayaad la gashay eh, macnaha hay-adaha amniga ilaa iyo iminka maxay ka qabteen arrinta walaa ilaa hadda waxaa la- waxaa la samaynayaa waxa la yidhaahdo eh, baaritaan booliiska iyo meerka horta wuxuu yiri magaaladan aniga wax kasta wuu iisiman yahay waa inaan ammaanka magaaladan aan ka shaqeyno kulliga inaan isla shaqeyno waana diyaar wuu u yahay booliiskana ninkii u weynaa waa nin asagana oo ah eh, oo madow ah oo oo- oo- oo african oo kala ah eh, american Ah, isagana wuxuu yiri in magaaladana waa inaan ka shaqeyno am- amnigeedan ka shaqeyno kulligaan aan aan community ahaan aan aan iskugu soo baxno aan aan aan- waxa haddaan aragna aan sheegno laakiin haddagii waxay socdaa waxaa socdaa waxa la yidhahdo baaritaan Eh, kam guryaha ka mid ah oo gaariyada laga jabsaday waxaa ku xirnaa camera camerada waa la fiiriyey Eh, laba nin baa lagu arkay oo oo ayagana cadaamo ah laakiin wuxuu yiri waa active investigation waxay dhahaan oo socoto waaye yacni oo lagu wada jiro oo oo oo la raadinayo oo nimankii dee wax ka dambeeya loo soo ogaan doono hadduu wax soo baxana waan ii sheega laakiin intaas ziyaadana wuxuu yiri in booliiska hadda lagu badi lagu badinayo xaafadahaas oo ka dhacay een- Rabshadaha.
een- ka dhacay gaariyada la jabsanayo eh, iyo threadka magaaladana kor lagu ogaanayo Een, wuu sheegay de magaaladana waa magaalo weyn Een, een, waana runt waana waa- wayna noo sheegeen in crime kastoo inaan ay wax ka qaban karin laakiin haddii ay runtii ay noqoto aan ay ogaadaan in in dad community ahaan loo jeedo oo target ahaan loogu loo loo socdo then wax way ka qaban doonaan
kaasina wuxuu ahaa yuusuf xaaji oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ah ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere isaguu jooga st cloud
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalka ruushka ayaa iska fogeeyey warar la ysla dhex maraya oo sheegaya inuu martigeliyey bishii julaay ee lasoo dhaafay janaal iiraaniya oo ku jiray saraakiil qaramada midoobay ay ka horjoogsateen ama ka mamnuucday inay u socdaalaan dalka dibaddiisa wariyaha v o eda daniel sherf ayaa warbixinta nooga soo diray moscow ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
sarreeyagaas qaasim suleymaani ayaa baanduulaha ilaalada kacaanka ee iiraan waxaana uu ku jiraa liiska madow ee ka mamnuucaya in uu safro tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii maraykanka ayaa ku eedeeyey suleymaani inuu mas-uul ka ahaa dhimashada shan boqol oo askari oo ku dhintay ciraaq iyo iskuday fashilmay oo lagu qaarijin lahaa safiirka sacuudiga ee washington wasiirka arrimaha dibadda ee ruushiya sergey lafrof ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada moscow waxa uu beeniyey wararka booqashada la tuunsan yahay wuxuuna arrintaasi lafrof ka hadlay kadib markii ay kulmeen dhiggiisa kale ee iiraan oo booqanaya moscow javad zarif
Ну, несколько слов я скажу. Во-первых, все комментарии с этими слухами уже... э, wuxuu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo la abuuray arrintana uu dhaafsiinin inay tahay uun waxa uu ugu yeeray tuhun ka yimid saaxiibadiisa maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay sheegtay in safarka la sheegay in abbaanduulaha iiraan suleymaan uu yahay mid ku xadgudbaya mamnuuciddii saarayd ee qaramada midoobay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushiya ayaa jimcihii isna beeniyey warkaasi isagoo sheegay inay ku wargeliyeen maraykanka inaanay ka warqabin wax booqasho ah cunaqabateynta qaramada midoobay ee saraakiil iiraan ah ayaa waxa ay ku xiriirsan tahay barnaamijyada nukleerka iyo gantaalada ee dalkaasi iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan zarif ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray bishii julaay ee ruushiya ay gacan ka geysatay in lasoo afjaro barnaamijka nukleerka ay taasi xoojin doonto xiriirka labada dal ما معتقدیم که توافق وین بیشترین کمک رو به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر xiriirada ayaa ahaa kuwo fiican waxaana heshiiska uu saameyn waxtarle uu ku yeelan doonaa buu yidhi sii horumarinta xiriirada dhammaan qaybaha ay ku jiraan dhaqaalaha iyo difaaca heshiiska lagu seexay vienna ayaa waxa uu qaadayaa cunaqabateyntii ku rognayd iiraan iyadoo iiraanna ay xadidayso barnaamijkeeda nukleerka ah iiraan ayaa waxa ay leedahay in ujeeddada ay u doonayso tamarta nukleerka ay tahay qasdiyo nabadeed laakiin dalalka reer galbeedka ayaa uga shakisan inay samaysanayso hub nukleer ah ruushya ayaa rabto inay aragto cunuqabateynta oo la qaado si markaasi ay ganacsi xagga shidaalka quwadda nukleerka iyo qalab milatariba ay ula yeelato iiraan wasiirada arrimaha dibadda ee iiraan iyo ruushya ayaa labaduba waxa ay muujiyeen mar kale taageerada ay u hayaan madaxweynaha siiriya ee dagaalku ku ogan yahay bashaar al asad iyagoo mar kale ku celiyay mowqifkoodii hore ee ahaa in iscasilaadiisa aana noqon shardi lagu xidho heshiis la gaaro
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure inoola socotinaya warbixintii wariyaha v o da daniel sherif oo inooga soo diray magaalada muuska halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington qeybo badan oo soomaali ah ayaa waxaa ka socda tallaal labada cudur ah ee agmarka iyo furuq ah oo laga tallaalayo ariga tallaalkani ayaa kaalin weyn waxa uu ka qaataa in xoolaha soomaalida loo iibgeeyo suuqyada dalalka dibadda gaar ahaana kuwa gacanka carabta haddaba waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray maxamed muuse yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka xirfadleyda dhakhaatiirta xoolaha ee gobolada dhexe ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo sareelba waxaan ugu horeyn weydiiyey goobaha tallaalkaas uu ka socdo iyo cidda fulinaysa
tallaalka xoolaha gaar ahaan ariga ayaa ka socda gobolada koonfurta mudug galguduud hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay fulinayso ururka dhakhaatiirta madaxa bannaan ee xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe waxaana tallaalkaasi maalgeliyey hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxaanay hay-addaasi heshiis kula gashay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah si looga fuliyo maxaan ku rahdaa tallaalkaasi dhammaan gobolada dalka soomaaliya ay ka kooban tahay tallaalkan goormo bilowday ilaas intuu soconaya waa maadsantaha tallaalka wuxuu bilowday sideedii bishii agost wuxuuna soconayaa ilaa shan iyo tobanka octoobar marka aan fiirino tallaalkan kaalin intee leega ayuu ka qaadan karayaa xoolaha soomaaliya ee la geeyo suuqyada dibadda saadunay sidaad og tahay xoolaha soomaalida waxaa la saaray mamnuucid gaar ahaan dalalka sacuudi arabiya masar yeman iyo dalalka kale ee qaata xoolaha soomaalida ee nool iyo waxyaabaha ka soo baxa xoolaha kadib markii lagu arkay cudurro faafa oo halis gelinaya caafimaadka xoolaha iyo isticmaala xoolaha iyo waxyaabaha kasoo baxabo iyadoo ay ka duuleysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha xayiraadaas balaaran ee la saaray xoolaha soomaalida oo ku dhisan dhaqaalaha soomaalida dadka soomaalida ah waxay bilowday mashaariic ballaaran oo lagu tallaalayo xoolaha soomaalida taasoo ay soo waday shantii sannadood ee ugu dambeysay dowladdii dhexe ee soomaaliya xoolaha ayay dhoofi jirtay markaa isbarbar dhigto heerarkeedii xoolo dhoofinta iyo heerarka maanta markaa isbarbar dhigto heerkii a is leedahay waa sarreeyaa taas markaa ka jawaadaa durey markii ay jirtay dowladdii dhexe waxaa jirtay wasaarad xanaanada xoolaha oo aad u adag oo ku baahsan dhammaan gobolada dalka oo maxaan ku rahdaa juhdi iyo dhaqaalo badan gelisay sidii xoolaha soomaalida caafimaadkooda iyo tayadooda loo ilaalin lahaa laakiin burburkii maxaan ku rahdaa dowladdii dhexe kadib waxaa soo baxay ururo gaar loo leeyahay oo ay leeyihiin dhakhaatiirta xanaanada xoolaha sida tan aniga sarelba oo madaxda ka ah ee gobolada dhexe oo laga dhisay dhammaan gobolada dalka kuwaas ayaa buuxiyey booskii maxaan ku rahdaa wasaaraddii ay qaban jirtay taasoo aan aada u wanaagsanayn howlihii ay ka qabteen xoolaha sababtoo ah waxay u baahan tahay xoolaha soomaalida caafimaadkooda si loo ilaaliyo tayadooda wasaarad dhexe oo xoog badan ururada gaarka loo leeyahay dhakhaatiirta xoolahana dadaal badan way sameeyeen laakiin ma gaarsiisana heerkii loo baahnaa oo ay gaartay dowladdii dhexe
kaasina wuxuu ahaa maxamed muuse yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka xirfaleyda dhakhaatiirta xoolaha ee gobolada dhexe ee marka lasoo gaabiy la yidhaahdo sarelba oo isagoo ku sugan magaalada muuse uu khadka telefoonka ah igu warramayey
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga manaasa magaalada washington waa talaado sideed tobanka bisha agost sanadka laba kun iyo shan iyo toban idaacadda aroornimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray wargeyska the new york times ayaa xaddii qoray in maamulka madaxweyne obama uu shiinaha uga digay joogitaanka wakiilo sirdoon oo ka socda sharci ilaaliyaasha dalkaasi kuwaasi oo si qarsoodiya cadaadis ugu saara xubno rugcadda waddanka shiinaha u dhashay kuwaasi oo ka soo baxsaday dalkooda arrintaasi oo qayb ka ah dadaalada beijing ay ku doonayso inay kula dagaalanto musuq maasuqa wariyaha v oda victor bety ayaa soo warinayay in arrintani ay timid xilli xiisado siyaasadeed ay u dhexeeyaan labada dal ee maraykanka iyo shiinaha islamarkaasna ay tan imanayso toddobaadyo ka hor booqasho madaxweynaha shiinaha shi jinping uu ku iman doono dalka maraykanka wariyaha v oda jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya wargeyska ayaa soo xiganaya saraakiil maraykan oo magacooda qariyey waxaana ay sheegeen in dowladda shiinuhu ay sii waddo dadaalkeeda ugaarsiga dawacadda oo ah barnaamij ay dowladda shiinuhu ugu magacdartay la dagaalanka musuq maasuqa iyo dadka lagu eedeynayo musuqa waxaana uu qayb ka yahay dadaalkaasi dagaal xoogan oo madaxweyne shiin uu kula jiro musuq maasuqa wargeyska new york times ayaa sheegaya in saraakiisha ku lugta lehi dadaalkaasi ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan wasaaradda amniga kuwaas oo aan waddanka u joogin shaqo rasmi ah oo dowladeed waxaana loo malaynayaa inay dalka ku soo galeen fiisooyin la xidhiira ganacsi iyo dalxiis wargeyska ayaa intaasi ku daray in tan iyo laba kun iyo afar iyo tobankii in ka badan sagaal boqol iyo soddon qofood si khasab ah dib loogu celiyey dalkooda halka in ka badan toddobaatan ruuxna ay sannadkan si iskooda u laabteen wuxuu wargeysku leeyahay arrintani ayaa qayb ka ah howlgalka caalamiga ah ee lagu ugaarsanayo kooxaha baxsadka ah ee ka dhanka ahy dhaqaalaha kuwaas oo laga dhaadhicinayo inay dalkooda dib u laabtaan agaasimaha howlgalkaasi lii dong ayaa laga soo xigtay inuu yidhi in wakiiladaasi ka socda dhankooda ay u hoggaansamaan sharciyada meelaha ay joogaan laakiin waxa uu dhanka kala sheegay inta ay jiraan warbixinnada dadka la tuhmayo ay kooxdiisu bacsan doonto oo ay kaga shaqayn doonaan meel kasta oo ay kooxdaasi joogaan scott harol oo ah saynisyahan dhanka siyaasadda kana tirsan run corporation ayaa sheegay in howlgalka uu qayb ka yahay dabana socdo kadib ugaarsiga waxay dowladda shiinaha ugu yeertay shabeello ama saraakiil sare oo lagu eedeynayo wax isdabamarin iyo in sidoo kale howlgal isna loogu magacdaray duqsi kuwaas oo iyaguna ah saraakiisha hoose ee ku eedeysan musuq maasuqa haral ayaa sheegay in saraakiisha ka shaqeeya shiinaha hase yeeshee qaraabadooda u dirsada dalalka hore u maray sida maraykanka kanada iyo austraaliya ay yihiin buu yidhi sida kuwo qaawan halka kuwa qaninimadooda dalka kala tegayn ay yihiin buu yidhi sida dawacada waxaa jira baaqiyo yadadiilo leh oo ka imaanaya maamulka obama oo ku aadan in dowladda maraykanka ay isku dayi doonto inay gacan ka geysato maxkamadeynta qof walba oo ku yimid waddanka iyagoo ka been sheegaya kiisaskooda islamarkaasina ay yihiin kuwo beenaalayaal ah laakiin magangelyo ku soo dalbaday warbixin khaldan ama ku soo galayba maraykanka baasabooro been abuur ah maraykanka ma ahan goob gabbaad u ah ashkaasta ka been sheegaya kiisaskooda haddaba fikirka ah shiinaha in uu u soo diri karayo ashkaas dadka maraykanka jooga kuna joojooba ama ugu cagjugleeya qoysaskooda shiinaha ku nool inay waxyeelaynayaan arrinkaasi waxay ka hor imaanaysaa sharciyada maraykanka u degsan
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v-oda victor bety uu inooga diyaariyey muranka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha gebagabadii barnaamijkaas waxaynu ku sisaqaynaa daandureeyo dhinacayga fadhiya daandure dhinacii kaalmaha sugaanta maxaad inoo haysaa saaka iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheelay waa heesihii old schoolka u egtahay alaabihii hore qaramiga sidii hore cabdi salaad beer dilaacshe kusoo dhowaada
yes eh, daandurey waa raggii farsamada waxay noo baaqeen in heesta ay ma- dhinac cilad farsamo ay mala haysato marka eh, balaanaa loo soo shaqaynaye kasii warhay waa hagaa hagaa halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ah ee v o a heestii
dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhigihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba alla ilaahay alla ilaahay waa hees weeye ilaahay u naxariisto waa fanaanka cabdi salaad beer dilaacshe Eh, waanan ka martigelinayn waanan ka raaligelinaynaa eh, dhegeystayaasha eh, qaybtii hore ee xumaatay daandurey marlabadan kugu soo celiyo iyadaa ayaanu kusoo gebagabeynaynaa sandheerow idaacaddeena subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waxaan dhegeystayaashan leenahay anoo ah ibraahim xasan daandure iyo maxamed cabdi sandheere oo dhammaantiin bedela nabadgelyo
ragga laguma dheele iga dhow iga dhow iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
This program has come to you from the Voice of America, Washington.